waa go-aankaas oo waktigan oo kale in la gaaro definition hadda aan u samayn karo ama kelmad af soomaaliya ku haboon mahayo haddaan waa falaad aan dhigi karaa waxaas ka falaad hay ila egtahay aniga sababtoo ah shan iyo toban qof hal mar in la bedelo xaaladan lagu jiro hada waxbaan bedelay un haddaan laga rabin mar keliya in lagu dhaqaaqo go-aantaas waa waa aada u saldan yahay shan iyo toban qof oo xelhaayay mar keliya in la bedelo xaaladan iyaga laftooda nabadgelyadooda yaa damaanad qaadaya hubkii iyo ciidankii waxay ilaalinaya laga qaaday dawlad darteeda u eedoobeen bassabort diaspora ma wataan oo waddanka kama bixi karaan dhibaato weyna marka dhinacaas ka imaanaysa tartiib loo qaadayaa hal mar in xelka laga qaado aaday u khaldaneen tan labaad kuwa lagu bedelay shan iyo tobanka waxaan maqlaya sideed kamida waa diaspora dad ku cusub environmentiga ku cusub magaalada iyaduna dhibkeeda ay leedahay oo wax wakti dhow inay dad wax ka qaban karo ilama dad naftooda riski badan la gelinayo ila muuqataa laakiin dhinac kale professor marka la eego meel lais odhan karin muqdisho maanta waxay u baahan tahay siyaasad cusub iyo weji cusub wejigan boo cusbaa laba sano oo qofku joogay weji wax sooma kordhiyo siyaasad cusub haa siyaasad cusubna ma muuqato weli dhowr qof oo kursi laga qaaday dhowr qof kale lagu bedelay hob in la ka helid in wax un la bedelo in la rabo haddaan berridan cali sabiixan laba guddoomiye ka bedelno guddoo duqa ku-xigeenka duqa nairobi aan bedelna xataa hadda waa naga soo roodaa marka hobigeena waxuu noqday in qof la bedelo halka sharciga iyo nidaamka wax laga bedeli lahay hore u jiray laakiin saad ka warqabtid markuu maamul cusub yimaado wuxuu u baahan yahay tiam ama koox cusub oo la shaqaysa dadka technografka ma ah dadka hoose b guddoomiye degma waa bayska dawladeed waa nin farsamo xubno siyaasadeed haa wax ku shaandha wax ku yeelo laakiin haddaa tiraa qof kastaa bedela askariga meel joogo waan bedela mujtamac cusub nidaam cusubaad noo bilowday naqanaya berita qof walba u yimaado isna aad fursad inuu bedelo macquulna ma haddana isku mar inaad bedeshid xigmad ku jirto isku mar tilaabtaa la qaadaya ma muuqato sidaad ka warqabtid maalmahan ba waxaa socotay kulamada iyo hadalhaynta la xiriirta maamul sameynta gobolka banaadir arrintaasi siaad u aragtaa arrintaasi tani saameyna ku yeelanaya iyadoo doodaasi ay socotay oo dawladda iyo qolyahaas kale dhexdhexaadin ay socotay si wax la isugu raaco iyadoo gogol la dhigay oo bisha ramadaan kadib in balcad lagu dhiso maamul lagu heshiiyey tani waxay ka hor imaanaya wax kasta oo wanaaga ee dawladda iyo ay wada gaari lahaayeen qolyaha maamulka dhisayo waxay ku naqanaya culays cusub oo soo kordhay inaan laisba aaminin go-aan kale ay qaataan maamul ay ku dhawaaqaan qolyahaas kale dawladduna maamulkeeda ay kada laba maamul xamar ay berita ay ka taliso marka arrintaasi maxay keeni kartaa siday adig kula tahay arrintaas waxaa ka lala karaa dawladdu waxay sii xumaysay xiriirkii ayla ay la waday si maamul xamar lagu sameynaya iyo maqaamka xamar macnihiisa iyadoon weli laysku raacin ay definition jeebkeeda kaligeed u bixisay aniga kuma dhaan dadka oo hadda gobolka aan ka imid waa ka duwan yahay laakiin dadka kale in gobolka joogo deegaanka in xuquuqdooda lagu xadgubdo haddana ma hogayo aniga gobolkayga waa i dhisaya nidaamkiisa waa dhisay waxay soo laakiin dawladda waxaa imaanaysa maamulka soo socda ee la dhisi doono kamana hor istaagi karta bulshada ay dhistaan maamulkooda ka xaqa u leeyihiin iyo kii dawladdu dhistay inay isku dhacaan oo laba maamul oo baar la leh xamar ay ka dhashaan bacda ramadaan saan ka warqabno muqdisho waa caasimadii federaalka ahayd murankan haatan taagan wax ma u dhimi karaa hanaankii federaalka dabcan wax u dhimi karaa federaalka macna caasimada macnaheedu ma aha magaaladii dadka dhan ay ka dhexaysa aniga xaq ani xaq kuma sheeqin karo ilamida kii aan gobolka aan ka imin aan ku lahay definitionka caasimad ma jirto meel la leeyahay waa dadkao dhan ay ka dhexaysaa qof kasta maaha waa xaruntii dawladda dhexe ay deganeed thats definition inay caasimad tahay laakiin macnaheedu maaha wax oo dhan ha laysku darsado ama waxbay aan laysku darsanin labadaas oo mid lagu heshiin karaa marka aniga hadda waxay gooni yihiin maaha inaa marka qof aan waxba ku darsan inuu xaqiisa ku xadgudbo maaha only muqdisho xataa gobolada kale isku si waa inuu arka xuquuqda aan ku yeelanayo qof ahaan